إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah tiro askar kenyaan ah ayaa ku dhintay qarax hoogan oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab kula beegsadeen deegaan ka tirsan gobolka laamo waaliga walayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa ka warbixiyey dagaallo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ah oo ka dhacay deegaan dhacaduleedka magaalada balcad ee gobolkaas maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ah ayaa sheegay inay mar kale magaalada muqdisho ku qabteen dad qaba cudurro halis ah oo faafaa sida h i v aidis iyo kuwo kale taliyaha booliiska magaalada cadaado ee maamulka galmudug ayaa ku dhaawacmay isku hor imaad magaaladaas ku dhex maray rag hubaysan iyo ciidamada booliiska siyaasi qayb ka ahaa kulankii turkiga ka socday ee etoobiya lagu siinayay badda soomaaliya ayaa si qoto dheer uga hadlay arrintan iyo waxa ay salka ku hayso bajaajilay caraysan ayaa bannaanbax ka dhigay magaalada muqdisho iyagoo ka cabanaya dhibaatada ay ku hayaan ciidamada dowladda federaalka iyo lacagaha tirada badan ee lagu soo rogay ku dhowaad boqol ruux ayaa ka faa'iidaystay dowro sharci ah oo loogu soo xiray deegaanka xiindheere ee gobolka galgaduud إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran tiro askar kenyaati ah ayaa ku dhintay qarax hoogan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula beegsadeen deegaan ka tirsan gobolka laamo rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya kuwaasoo ka baxay deegaanka kamboni kuna sii jeeday magaalada ishakani ee gobolka laamo qaraxa ayaa waxa uu si gaara u haleelay gaari kooyal ah oo uu saaran yahay qoroga loo yaqaano dhashiikaha gaariga ayaana gebi ahaanba burburay waxaana sidoo kale dhimasho iyo dhaawac noqday askartii kenyaatiga ah ee gaariga la socotay waaliga walayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa ka warbixiyey dagaallo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalk ah oo ka dhacay deegaana dhacaduleedka magaalada balcad ee gobolkaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday oo ah waaliga walaayadii islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa isagoo waraysi siinayey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan wuxuu faahfaahin dheeraada ka bixiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka ilbaq ee duleedka magaalada balcad ee shabeellaha dhexe waaliga ayaa ugu horeen waxaan wax ka weydiinay saldhigga ay beegsadeen ciidankii ku sugnaa iyo sidoo kale goobtaasi askartii horey ugu sugneed wuxuuna waaligu sheegay in saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamo etoobiya lagu soo tababaray kuwaasi oo ahaa ciidankii dhowaan magaalada muqdisho ka barakicinayay qoysaska guryahoodana cagaaf cagaf tamarsiinayey
horta irbaq waxay ahayd meel xaram u ahayd nimankii saliibiyiinta ahay ee burundi muddo laba iyo toban sana ah halkaasoo aan laba iyo tobankaa sana leylan wanaharan xabad ku wadnay ayna marka xaqiiqsadeen laba iyo toban sana kadib in dalkan soomaaliya uu dad leeyahay ay isagana horeereen laba bilood ka hor meeshii markii la xoreeyey ayaa waxaa yimiday niman la yidhaahdo koobi amxaaro nimankii la dhihi jiray ayaa yimiday etoobiya laga keenay si ay muhiimadday ahayd in shareecada lala diriro ummaddana la dhibaateeyo ay sii wadaan waxaa la yaab leh marka waxay ahaayeen sida loogyahay dabadhilif aa layidhahdaa ama sayn gaalaa la yidhahdaa marka neef dhintay dabadiisu inay wax qabato suuragal maaha nimanka ay dabada u ahayeenaa dhintay marka sida sayno ku qaban karto ay waddanku u noolaa karto waa wax maxquul aan ahayn sheekh yuusuf kaba ku tukaday wuxuu markan ka waramayaa natiijadii ka dhalatay weerarkii ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhiggii deegaanka ilbaq wuxuuna waaligu carabka ku adkeeyey in weerarkaas ay aada ugu farxeen dadkii shacabka ahaa ee gobolka banaadir ay ciidanka dowladda federaalka guryahooda ka barakiciyeen intaan ka warqabno toddoba iyo labaatan bakhtiya bartiyaa la dhigay gaadiidna waa qaarna waa laga gubay qaarna waa laga qaniimaystay hub iyo saanadna waa laga qaatay insha allahu tabaaraka wa tacaala marka ay soo gurmaday istiraadeenna dhulka ayaa waxaa loo dhigay eh, miinayn barakaysan halkaasna waxaa ku baaba'ay kuwii gurmadkaahay marka ilaahay fadligii waxa weeye waxaa ka dhacay wax ilaahay looga mahadiyo anna isleeyahay dadkii ay dhibaateeyeen maanta waa ku faraxsan yihiin ugu dambeyn waaliga shabeellaha dhexe ayaa fadhin u diray ummadda soomaaliyeed isagoona ugu baaqay in ay shareecada islaamka ku dhaqmaan islamarkaana taageero u muujiyaan ciidamada mujaahidiinta oo ah kuwa keliya ee ka damqanaya dhibaatada ay la kulmayaan guud ahaan soomaalida wuxuu waaligu si gaara ula hadlay dadka deggan gobolka banaadir halkaasi uu sheegay inay ka jiraan dhibaatooyin faraha ka baxayo oo ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka
inaad ilaahay sharcigiisa ku dhaqantaan ood u halgantaan waxaan ahayn oo aad saakay eh, ku noolan kartaan ma jiraan ilaahayna wuxuu idin leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiican kitaabka ilaahay qabsada kulligiin walaa tafaraquu wax kale oo waxda kaga imaanayaan iyo shira madhabla lagu qabtay iyo turkiya la soo wadaa iyo etoobiya la keenay iyo badaa la dhiibay iyo waa wax ummadda soomaaliyeed guuda ku ah soomaali meesha dhibaatada ugu weyn oo ay saaka ka jirto waa- waa banaadir weeye waxa ka dhacayna amxaarade soo duusha laba kun iyo lixda xataa ma sameyn inay inta gurya iyo ilmo u dhacaan naaga hurdaaya baldoos la marsiiyo qofkii ka hadasho tiraahdo waa saasaana la yeelana xabsi la dhigo wax xataa etoobiya ay samaysay ma ah aargudkeedi weye waxa meesha ka dhacay waxaan leeyahay intaan kulanahay hadda la kaashado insha allahu tabaaraka watacaala waxaana idin leeyahay bishaaraysta dadka muqdisho jooga waxaad ogtihiin markaa sharciga ilaahay ku dhaqmi jirteen nabad xamar ka dhacday midowga maxaakimti xarakatu shabaab maamulkeedii waxa ka dhacay wixii nabad ka dhacay waa loogi nabadaasna adinka iyo wiilashiinaa dhaliyay oo iskaashaday
ugu yaraan afartan askari oo ka mid a ciidamada dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka ilbaq ee duleedka magaalada balcad iyo weeraro qaraxyo ah oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo usoo gurmaday saanad ciidan oo xoogganna ciidamada mujaahidiinta oo ay ku furteen maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa sheegay inay mar kale magaalada muqdisho ku qabteen dad qaba cudurro halis ah maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya war ka soo baxay maamulka uu hogaamiyey yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa lagu sheegay in magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya lagu qabtay dad qaba cudurrada halista ah sida h i v ids iyo cudurka beerka ku dhaca ee loo yaqaano habititis dadka laga helay cudurrada ayaa isugu jira soomaali oo ajaanib ku sugan magaalada muqdisho tirada dadka laga helay cudurka h i v ids ayaa lagu sheegay shan iyo soddon ruux sidoo kalena dadka laga helay cudurka halista ah ee habititis iyagana waxay gaarayaan saddex boqol oo qof afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax dheere oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dad qaba cudurro faafa oo halis ah kuwaasoo ka shaqaynayay goobaha dadweynaha sida xarumaha caafimaadka goobaha ganacsiga iyo meelaha la isku qurxiyo hay-adaha u xilsaarnaa baarista iyo hubinta fayadhowrka ee dowladda hoose ee xamar waxa ay ku guulaysteen inay helaan ama ay qabtaan dad qabay cudurrada faafa ee h i v-ga iyo habititis b iyo c kuwaasi oo qaarkood si ogaala ugu dhex shaqaynayay goobaha ay isugu yimaadaan bulshada qaarkoodna iyagoo aanan ogeyn in ay xanuunsan yihiin u adeegaya bulshada taasi oo halis ku ah badqabka muwaadinka soomaaliyeed baarista caafimaadka guud ee la sameeyey waxaa cudurka h i v-ga laga helay dad gaaraya soddon iyo shan qofood oo isugu jira soomaali iyo ajaanib sidoo kale waxaa cudurka habititis b iyo c laga helay dad gaaraya saddex boqol oo qofood oo isugu jira soomaali iyo ajaanib magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa kusoo qulqulaya shisheeye ka yimid dalalka afrikaanta ee nasaarada ah kuwaasoo dalka soomaaliya soo gelaya iyagoo aan soo marin wax baaritaano caafimaad ah taas ayaa keenaysa in cudurrada halista ay si weyn ugu dhex faafaan bulshada sidoo kale waxaa jira dad soomaali ah oo qandaraasyo kasoo qaata faafinta cudurrada dilaaga ah sida h i v-ga iyo kuwo kale kuwaasoo inji-ooyo ama hay-ado shisheeye heshiisya lasoo galaa dalka waxaa jooga shisheeye isugu jira caddaan iyo madow waxayna saldhigooda ugu weyn ku yaalaa magaalada muqdisho gaar ahaan xerada lagu magacaabo xalane sida ay aaminsan yihiin dadka u dhuundaloolo arrimaha soomaaliya in xerada xalane ay tahay meesha ay kasoo baxaan cudurrada halista ah ee faraha ba-an ku haya bulshada soomaaliyeed taliyaha booliiska degmada cadaado ee maamulka galmudug ayaa ku dhaawacmay iskahorimaad magaaladaas ku dhex maray rag hubaysan iyo ciidamada booliiska cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya wararka laga helayo degmada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in taliyaha booliiska degmadaas xuseen axmed iyo qof shacab ah ku dhaawacmay iska hor imaad khasaare dhaliyey oo magaalada ku dhex maray rag hubaysan iyo ciidamada booliiska dhaawac ciise ayaa loo qaaday magaalada muqdisho si halkaasi loogu dabiibo lama oga waxa uu salka ku hayo dagaalka ka dhex qarxay dadkan hubaysan oo la sheegay inay shacab yihiin iyo ciidamada booliska wararka ayaa intaasi ku daraya in taliyaha uu dhaawiciisu yahay mid fudud oo uu kasoo gaaray lugta gobolada galgaduud iyo mudug ayaa waxaa ka socda dagaal beeleedyo aad u xoogan kuwaasoo marar badan ka dhashay inay dad badan ay ku dhintaan halka kuwo kalena ay ku dhaawacmaan siyaasi qayb ka ah kulanka turkiga ka socday ee etoobiya lagu siinayay badda soomaaliya ayaa si qoto dheer uga hadlay arrintan iyo waxa ay salka ku hayso faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader cabdiraxmaan nacinto wasiirka qorsheynta ka soo noqday dowladda federaalka haddana ka mid ah guddiga qaabilsan arrimaha badda iyo damaca ethoobiya ayaa sheegay in ethoobiyaanka ay doonayaan inay si fudud ku qaataan badda soomaaliya isagoo tusaale u soo qaatay qodobbaday cugsanayeen wafdigii uga qayb galay shirhkii ankara inkastoo uu dibadda soo dhigay xog badan oo ka markhaati kacaya sidii ethoobiyaanka u tunjiricsadaan madaxda dowladda federaalka haddana waxaa hadalkiisa laga dheehanayay dabac badan dowladda federaalka ayuu sheegay inay leed codsiga ah in ciidamada xabashida etoobiya ee dullaanka ku jooga dalka laga mid dhigo howlgalka cusub ee ciidanka shisheeyaha waxaa loogu yeedha nabad ilaalinta balse ay ciidanka etoobiya mar kasto fariinta ka imaanaysa ay ahayd mid colaadeed ayuu hadalkiisa sii raaciyey maruu la hadlayay warbaahinta marka laga hadlo kulunka ankara wuxuu sheegay cabdiraxmaan ciinte in etoobiya ay diidan tahay inay ka noqoto is-afgaradkii ay la gashay maamulka somalilan is-afgaradkaasna asal ahaanba wuxuu ahaa midda etoobiya ku cadaadanayso dowladda federaalka si ay uga hesho wax walba ay u baahan tahay dabcan markii la wada hadlayay waxaa laisku mari waayey in de addis ababa ay ka laabato is-afgaradkii ay gashay oo ay gobol soomaaliya ka tirsan la gashay inay ka laabato iyo in haddii baahideedu ay tahay deked ay isticmaasho sidai ay hadda madaxda etoobiyan ku sheegtaan isticmaalka dekedaha hab ganacsi oo waafaqsan shuruucda caalamiga gaar ahaan xeerarka leila oncolos dowladda soomaaliya inay ogasha intaas wada hadalka ahaa isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu sheegay in ciidamada xabashida etoobiya aysan xilligan rabin dekad ganacsi ee waxay doonaysa ay yihiin inay hesho marin biyood oo iyadu leedahay taasina waxaa daliil u ah ciidamada badda ee etoobiya dhistay etoobiya haddii ay doonayso dekad ganacsi ahaan ay u isticmaasho oo dekedaha soomaaliya ka mid ah marnaba dowladda soomaaliya kamaba hor imaan laakiin etoobiya waxay raadinayso taas maaha marinbadeed ayadu ay leedahay kow saldhig ciidan badda ah dal aan bad lahayn oo ciidamo bad leh ka war oo navy leh etoobiya ayaa kow ka ah meelahaas ayay raadinaysaa tuhun maahana warkooda bannaanka yaalla waay madaxdooda ka hadasha ra-isul wasaarahooda baarlamaanka maalin walba ka sheega oo dhahaya khalad istaraatiiji ah oo horey loo gala waa etoobiya oo boqol labaatan milyan oo qof inaysan bad lahayn etoobiya ayaa doonaysa inay dowladda federaalka ka saxiixato is-afgarad ay ku qaadato dhulbadeed hor leh iyaduu hadbadooda cusub furaysa mar u hanjabaysa marna dowladda turkiga uga soo duulaysaa bajaajlay caraysan ayaa banaanbax ka dhigay magaalada muqdisho iyagoo ka cabanaya dhibaatada ay ku hayaan ciidamada dowladda federaalku iyo lacagaha xaddhaafka ah ee lagu soo rogay cabdiqaali macalin cabdulle ayaa ka warramaya bajaajlaydan aadka u caraysneed kana shaqaysa magaalada muqdisho ayaa banaanbax ka dhigay qorshe cusub oo ay dowladda federaalka ku doonayso inay lacag uga qaadato bajaajlayda waxay bajaajlayaashu sheegayaan in maamulka gobolka banaadir ay dhibaato badan ku qabaan lana xirxiro dhallinyarada bajaajlayada sidoo kalena waddooyinka oo dhan laga xirtay saasoo ay tahayna ay shaqeeyaan shan iyo toban maalmood bishiiba waxa ayna sheegeen in la dul saaray amaro aysan awoodin iyagoona sheegay in ay aad kaga cabanayaan guddoomiye madaale iyo cali mahdi kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay ciidamada amar ku siinayaan in ay xiraan ama ay jirdilaan dhallinyarada dadkan masaakiinta oo bariis raadiska oo waddanka kula leh oo ilmahaaga ilma adeeradaada haddaa isu abtirstaan ay ku jiraan ilaahay uga cabso middaas noo ogolow inaan shaqaysanno canshuurtan zaa'idkaan naga dhin shan iyo tobankii beriyaan la shaqaynayno waddada hal saaca qofa qaaday laba saaca jaam ku jiray waxaan nahay bajaajilay iskaashataan leennahay iskaashatadeenna waa la hor istaagay sharciyadaan haysannaa macalimahad intana xirxira sharci darro nagu xiran maxkamadna nala istaajiyey shaqadeenniina inay socoto ilaa hadda madaale iyo waxay hor taagan iyo waxay hor taagan macalimahadi hanala ka qabto hadday islaamnimo jirto sidoo kale bajaajlayda ayaa fariin kulul u dirtay madaxweynaha dowladda federaalka kaas oo ay ku eedeeyeen in uu dalku shid yahay islamarkaana shaashadaha ka odhanayo wax shiidsan waa kuwa dadka shaxaadi jiray waxaana ay ugu jawaabeen bajaajlaydu in uu hadalkaasi iska dhahay ilmihiisana ay u jiraan dalka dibaddiisa annagana uu hantideenna ku tumanayo waa wiil dhalinyaro bajaajli ah wuxuu u jawaabayaa madaxweynaha dowladda federaalka ee dhowaan u gafay dhalinyarada muqdisho ee shiidka ka cabanaya wuxuuna sheegayaa in madaxweynaha uusan waxba ka warhaynin keliyina uu ku qiimeeyo dhalinyarada xaaladooda carruurta uu isagu dhalay ee dhargan isgoos walba wuu xiran yahay isgoos walba wuu xiran yahay xaluglee adoos ka joogta hadda nin mootel ka hormaray aa xaluglee adi kala wareeg waa la xiraa hadda camar soo bax madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa meeshaan ugu darayaa inuu maalin hore masaajidka jimcaha ka yidhi dhallinyarada oo shiisan waa kuwa dadka shaxaada jirta iyo wax la mid a madaxweyne anaka dad ma shaxaadno dhallinyaraan nahay waxaan kuu sheegaynaa waddanka inuu shiid ya anaa kuu caddeeya anaa kuu caddeeya waddanka waa shiid haddii ilmaha aa dhashay jihaan iyo cabdifataax iyo iyo hebel kale ay maanta kuu ladan yihiin iyo kuwa adeerada u taha aragta kuwaas keliya laakiin anoo baahan wiil kaloo baahan wiilkaada oo dhargan ma dhigi karta waddanka oo dhargan yahay bajaajleyda magaalada muqdisho ayaa haatan maraya xaalad la tilmaami karin iyagoona awood lagu muquunanayo lacagtooda ayaa dhanka kalena aysan haysanin amni ay naftooda ku ilaashadaan iska badaa lacag laga dhacee si kastay ahaataba magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaysa qayladhaanta ka soo yeeraysa bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaas oo badi ka sheeganaya ciidamada dowladda federaalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad boqol ruux ayaa ka faa'iidaystay dowro sharci ah oo loogu soo xiriyay deegaanka xiindheere ee gobolka galgaduud cali aadan ayaa ka warramayaa dowro socotay muddo lix maalin ah oo ay ka faa'iidaysteen bulshada ku nool tuulada xagarey oo u dhow deegaanka xiindheere ee gobolka galgaduud intii ay socotay dowrada waxay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxaana dadka ka faa'iidaystay ay gaarayaan boqol qof oo isugu jiro rag iyo dumar gabagabadii dowrada ayaa waxaa warbaahinta islaamiga ah la hadlay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowrada oo isugu jiro rag iyo dumar mid ka mid ah dadkii dowrada loo soo xiray ayaa faahfaahiyey waxa ay ku qaateen dowrada anigoo magaceygu yahay cabdulaahi xasan oo jooga deegaanka xagareey ee hoos tagta degmada xiindheere runtii haddii aan ka warbixiyo dowlada aan qaadanay maalmihii lasoo dhaafay waxaa ugu muhiimsan duruusta towxiidka duruustaasoo ay kamid ahaayeen maraatibta diinta arkaanta islaamka arkaanta iimaanka rugniga ixsaanka shuruudu laa ilaaha illallaah oo toddoba ah nawaaqidda islaamka runtii waxawaaye aad baan uga faa-iidnay ilaahi casa wajal anaga dhiga kuwii ku camalfala kuwiina soo gaarsiina ilaahi miisaanka xasanaadka u saaro runtii waxaan dalbanaynaa oon codsanaynaa in dowlada noocyadan dowlaadka noocyadan ah in lanoo soo celceliyo oan u baahnahay maadaama aan nahay bulshada ku dhaqan deegaanka wilaayaduna si gaara nooga warhaayaan dowlaadka noocyadan oo kale oo tawxiidka ah iyo waxyaabaha la midka aad baan ugu baahannahay gabdhaha muslimaadka ah ee ku nool tuulada xagarey oo ka hadlay dowrada ayaa waxay aada ugu soo celceliyeen in loo badiyo dowlaadka noocan ah
alxamdulilah magacaygu anasteexan nuur faarax dowro ayaa noo socota beryaan alxamdulilah waxyaabo badanaan ka faa'iiday ilaahay baa ku mahadsan shuruuddu laa ilaaha ilallaahi towxiidkii waxay dhammaan ka faa'iiday shuruuddu laa ilaaha illallah ayaan ka faa'iiday toddoba waay shuruuddu laa ilaaha illallah alcilmu alyaqiinu alakhlaasu alsidqu almaxabatu alinqiyaadu alqabuulu waxaan codsanaa alxamdulilah inay dowradan mid lamida ay nagu soo noqoto insha allah
bismillaah magaca allah ayaan ku bilaabayaa ilaahay ha barakeeyo walaayada islaamka oo noo keentay dowradaas maalmahan aan noo socotay way ku mahadsan yihiin waxyaalo badan ayaan ka faa'iiday maasha allah baryahan oo khayra mid lamida naloo socoshaan walaayada islaamka ka codsanaynaa waxyaalo badan oo khayran ka faa'iiday noosa naloo socday dowradaasaan ka codsanay walaayada islaamka bismillaah anoo magaceegu yahay umu camaara oo joogta degmada xagaheed waxaan ku qanacsanahay dowrada maalmaha noo socotay waxaan rajeynayaa in naloo soo celi doono insha allah makaatiibta dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dardargeliyey dacwada iyagoona dadka muslimiinta ah ku dhiiragelinaya inay bartaan diintooda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa